wilaayada jubbada hoose ayaa eheladooda ku wareejisay qaar ka mid ah maxaabiistii muslimiinta ahaa ee dhowaan mujaahidiintu kusoo furteen weerarkii ay ku qaadeen deegaanka boole xaaji ee duleedka magaalada kismaayo qaar ka mid ah maxaabiistaas oo laga soo furtay ayaa warbaahinta la hadlay hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa shaqadeyda waxaa waaye beere iyo riyer iyo waxbaa aan ka raacdaa marka anagoo iska joogan baa liisoo qabtay waxay isoo qabteen anigoo buulahaaja inta imaaday galiyr galiyra fuuskuji shubanaya ay gurigay ii qabteen xabsigaan lay dhigay muddo sideed habeenaan ku xirnaay waxay u weedeen inaan inaan al-shabaab ahay qoryaha al-shabaab aan u gada oo maxaan ku yidhahdaa al-shabaab baan la shaqeeya oo kale iska wacaan ay u dacweeyeen habeen kasta markay sagaalka la gaara oo qaadka kugalan in la cabdixabash oo kooxda kooxdaas ah marka qaadka ka dhamaado xilligaas oo saaxlahay asleeyahay iisoo bixi raggaa iisoo bixi iisoo iisoo bogsiyey girdil iyo ciiji waxaa isoo gaaray girdil madaxa waa laga garaacay dhabarka waa laga garaacay anagu xaaladda ku jiro oo waa i xirtay habeenaan ugu beri maalinka dambe dhahaas ii xiray bacaas dhaha ii geliyey sida jid gac ii lahay marka hore maxoga aan xanuuni jiray maxoga waan ka jabay il waan beelay sas ii lahay anagoo yaaban oo nooballan waa cawadan ku dilaa isleeyahay oo meeshii xabsiga xaarki iyo kaadada iyo martag iyo bakta qurunka dhex aadla ayaa al-shabaab meesha ay amaartay sidoo kale nabadoonkooda ayaa isagana ka warbixiyey maxaabiista loo soo daayey anigoo ah cismaan nuno cabdi oo kamid ah nabadoonyadii nimankaas oo dhibaato fara badan iyo jirdil iyo ceeji iyo mashquulaad fara badan ay ka muuqdaan oona ugu xerdheer qoradii barjiix ee buulxaji ayaa maanta eekoo ma arkay caafimaad qabo na lagu soo wareejiyey oo toban beri isaga toban beri xirnaay ayaa maanta na lagu soo wareejiyey waxaa in badan mahadsanataalaha waaxidka marka kale waxaan u mahad celinaynaa walaayadii ama mujaahidiintii ama al-shabaab guud dadkii wanaagaas badan u sameeyey dhallinyaradan oo meesha ku dhibaatootay oo toban beri ishayo toban beri ku xirnaaday ayaa in badan mahad u celinaynaa annagoo suldaamiintii ayaa maanta na lagu soo wareejiyey oo kana tirsan suldaamiintii ee beesha cormala marka insha allah inta jirta waa intaa